الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر إلى حلكي وعين أصر شيئا رقا إنت وحدها شاه halkana wuxuu inoo gelayaa sheekhu dumarka inta wax dhacasha qaala almualifu raxima allahu tacaala wuxuuhi walwaarihaatu kuwa dhaxla ee min annisaa'i dumarka ka mida almujmaci ee laysku waafaqsan yahay ee lagu kulansan yahay calaa irsihinna dhexalkooda sabcun waa toddoba bilikhtisaari marka la gaabiyo wa bilbasti marka la kala bixiyo la fidyana casharatun waa toban wacadda almusanifu sheekha musanifka ahee kitaabka qoray abushaac waa uu tiriyey asabca toddobadii fii qowlihi odhaahdiisa ayuu ku tiriyey uhi albintu waa inantii meydku dhalay wa bintu libni inanka meydku dhalay inantuu sii dhalay waalummu hooyadii waaljaddatu ayaydii wayincalad haba sarrayso walukhtu walaashi weeye wasawjatu iyo xaaskii waalmawlaatu iyo sayidaddii almuctiqatu ee wax horaysay walow ijtamaca hadday kulmaan kulunnisaa'i faqad dumarka oo dhammi hadday kulmaan warisa minhunna xaggooda waxaa ka dhexlaya khamsun shan ayuunbaa ka dhexlaa albintu inantu meydku dhalay wa bintu libni inanta meydku awowga u yahay ee inankiisu dhalay waalummu hooyada wasawjatu iyo xaaska walukhtu shaqiiqa iyo walaasha shaqiiqada xaggooya xagga abba meydka ay ka walaal yihiin walaa yakuunu lmeyitu meydkuna ma noqdo fii haadihi suura suuradan ma noqdo ilaa rajulan nin ayuunbuu noqdaa ee ruux dumara noqon maayo waxaa sheekuu leeyahay raximah ullahu tacaala walwaarihaatu kuwa dhaxla min annisaa'i xaal ay markaa dumarka ka tirsan yihiin kuwaasoo almujmaci calaa irtihim weliba dhaxalkooda la ysku waafaqsan yahay ee lagu kulansan yahay sabcun waa toddoba lagu kulansan yahay oo la ysku waafaqsan yahay marka uu leeyahay waxa uu meesha ka saarayaa dawul arxaamka kuwa ku jira ee sida markaa dee habaryartii oo kale iyo ayuu meesha ka saarayaa marka walwaarihaatu min annisaa'i dumarka xaggooda kuwa wax ka dhaxla almujmaci calaa irtihim ee dhaxalkooda lagu kulansan yahay sabcun bilikhtisaar marka la gaabiyo ee la isku celiyo waa toddoba wa bilbasti marka la kala bixiyana casharatun waa toban oo bimacnaa markan la kala bixiyo waxa masalan walaasha oo kale walaasha waxdhexashaa waa saddex walaasha xagga hooye xagga abbo walaasha xagga abboonay ka walaal yihiin walaasha ay xagga hooyan ka walaal yihiin iminkana ukhto keliya unbuu yidhio mid buu ka tiri halkaa markaa labaa ka soo baxaya ayayda wuxuu yidhi waljaddatu ayayda waxdhexashaana waa ayayda hooyo ee hooyada hooyadeeda iyo ayayda aabbo ee aabbaha hooyadii ah labadaa ayeeyana midunbuu ka tiriyeyoo ayeeye qudhownbuu yidhi markaa marka la kala bixiyo dee labadaa ayeeyo aljaddatu lilum waljaddatu lila baan odhanaya walukhtu shaqiiqa walukhtu liab walukhtu lium markaa saddex baa halkaa ka soo baxaya tobanka saasay ku noqonaysaa marka la duuduubana jadda unbaa la odhanaya iyo ukhto oo saasay dib isugu noqonayaan wacadda almusanifu sheekhan musanifka ah ee kitaabka qoray asabca toddobadii dumar ahaa ee wax dhexlayay dariiqii ikhtisaarinta iyo gaabinta wuxuu ku tiriyey fii qowlihi odhaahdiisi uu yidhi albintu inan weeye ta koowaadee markaa wax dhexlaysaa dumarka waa inantii inantuu meydku dhalay markaa qofkan la dhaxlayaa ama nin ha ahaado dee inanuu isagu dhalay oo aabbo u yahay ha noqoto ama hooye ha noqoto inanay dhashay ha noqoto binto marka la yidhaahdo yacnii hooyadeedna iyadoo dhexlaysana minta waa la odhanaya aabbaheed markay dhexlaysana bintaa labadaba la odhanaya waa inantii meydku dhalay unbaa loo jeedaa wa bintulibni inanka qofkan meydkaah ee dhintay inankuu dhalay inantaa way sii dhashay inantuu sii dhalay marka ama hooye ha ahaato inankeedii inantuu dhalay ha noqoto ama aabba ha noqoda qofkan dhintayoo inanku dhalay inantuu sii dhalay ha noqoto inantaa uu awowga u yahay ama ayeeyada ay u tahay ee inankeedu dhalay iyaduna dhaxalkii way yeelanaysaa wain safalad wain safalad nusaga qaarkood baa saa yidhaahda wain safalad ama wain safala labadaba waxa weeye haba hoosayso ama haba hooseeya inanka dhalay waxaanuse looga jeedaa inay uun masalan inanka inankiisa inankiisa inantuu dhalay sidaaba ha usii hoosayso ha u soo daadegtee waa inay inan u soo raacdaa oo aanay inan soo gelin markaa taasina way dhexlaysaa walummu waa hooyadii maydka dhashay mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey hooyadii way dhexlaysaa waljaddatu waa ayeydii mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey ayeydii ama tii hooyadii dhashay ha ahaato ama tii aabbihii dhashay ha ahaatee iyaduna way dhexlaysaa walukhtu walaashi weeye ay maydka walaalo ahaayeen ama xag hooye xagga aabbow ha ka walaalo ahaadaan ama xag aabbowna ha ka walaalo ahaadaan ama xag hooyowna ha ka walaalo ahaadaan walmawlaatu iyo waa siidaddii almuctiqatu ee xoraysay haddii qofkani mar addoon ahaan jiru addoon soo maray oo la xoreeyey oo ciddaa xoraysayna haweenay ay ahayd oo cid nasabkii ahoo dhaxasho la waayo waxa dhaxlaya ciddaa xoraysay oo ruuxaa dumara alwalaau luxmatun ka luxmati nasab ayaa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi markaa toddobadaas ayaa dhaxlaya maxay ku dhaxlayaan iyo siay u dhaxlayaanna waxa inoogu iman doontaa qaybaha dambe ayaa inoogu iman doontaa laakiin hadda halkan wuxuu inoogu sheegaya inay wax dhaxlaan haddaba walow ijtamaca kullu nisaa'i faqad haddii ay kulmaan dumarkaasoo dhammi tobankaa dumar ee aan sheegnay markaan kala bixinna ama toddobadaa markaynu dib isku celinaynu gaabinno intiba waa joogaan faqadoo keliya wax nini lama joogo intee baa wax ka dhaxlaysaa warisa minhunna khamsun shan keliya ayuunbaa ka dhaxlaya waayo way isxijaabayaanoo dadkani way isku gudbaanoo qofbaa qof iskaga gudbaya dhaxalka oo masalan waxaa la yidhaha qof kasta oo meydka cid u soo maraa ciddii uu u soo maray hadday joogto dhaxal ma yeelanayo iminka hadday hooye joogto ayeeya meesha ma soo gelayso walaasha xagga hooyo inantaa xijaabaysa walaasha xagga aabbo iyo tan wax horaysana tan shaqiiqada ah ayaa xijaabaysa markaa shantan unbaa soo hadhaya inta kale shantana isku gudbaya oo dhaxalkii ka qadinaya marka albintu waa inantii meydku dhalay ee ninka dhintay uu dhalay wa bintulibni inantu awowga u ahaye inankiisu dhalay walummu iyo hooyadii dhashay wa zawjatu iyo xaaskuu qabay walukhtu shaqiiqa iyo inantii ay xagga hooye xagga aabbaba ka walaalahaayeen shantaas ayuunbaa dhaxla walaa yakuunu lmayitu maydkula noqon maya fii haadihi suura suuraddan aan hayno marka ay shan dumar oo dhammi kulmaan ma noqda ilaa rajulan nin mooyaane dee mar hadday zawja xaas ku jiro oo wax la dhaxlayo xaas la yidhaahdo dee ninkeedii unbaa mootan ilaa haddii kale xaasnimo laguma dhaxli kara mar haddaan ninkeedii mootanayn masaladooduna waxa ay ka dhismaysaa afar iyo labaatan le'annoo waxa ku jira sudus iyo humun ayaa ku jira sudus iyo humun suduskuna lix buu ka baxaa humunkuna siddeed buu ka baxaa labadooda markaad isu egtana waxaa la yidhaha mutawaafiqaani binis nis bay iska waafaqsan yihiin niska midkiibaa la qaadaya ka kale lagu dhufanayaa haddaad lix niskoodoo saddexa qaadood siddeed ku dhufato iyo haddaad siddeed niskooda afara qaadood lix ku dhufato waxay ku noqonaysaa afar iyo labaatan inanta uu dhalay waxay leedahay kala badh labiyo toban inanta uu awowga u yahayna sudus bay leedahay takmilata huluseyn wax la idhaaba yeelanaysa afar ah hooyaduna sudus oo afar ah ayay yeelanaysaa zawjaduna humun oo saddex abay yeelanaysaa walaashuna hadda waa casaba waxa u soo hadhay oo hal abay yeelanaysaa masaladooduna waa taa wuxuu markaas inoo sheegay marka ay rag keliya kulmaan iyo marka ay dumar keliya uni kulmaan ayuu markaa inoo sheegay haddii ay kulmaan cidda ay suurtagal tahay inay kulmaanee labka iyo dhadigaa raggii oo dhammina waa joogaan dumar oo dhammina waa joogaan marka ay haweenaydu dhimatay ama dumar iyo rag oo dhan baa jooga ninkii mooyaane marka ninka saygu dhinto waayo labadaasi ma kulmayaan marna ninkaa mootan marna gabadha ayaa mootan marka ay gabadhu mootan tahay raggii oo dhan iyo dumarkii oo dhan oon gabadhii ku jirno iyadu dhimatay baa kulmaya marka ninku dhintayna waxaa kulmaya dumarkii oo dhan iyo raggii oo aanu ninku ku jirin ayaa kulmaya marka ay intaasima wada joogtana waxaa ka dhaxla shan unbaa ka dhaxla shantaa uu ina odhan doono waman laa yasqudu min alwarasati bixaalin shanta halkaa ku qoran ayuunbaa dhaxlaya oo aabbaha iyo hooyada alabawaan aabbiyo hooyada walibnu inankuu dhalay walbintu inantii u meydku dhalay wa axadu zawjayn iyo labadan isqaba midkood ka dhintay mooye ka kale ka mootan mooye ka kale oo masele zawjiya markay zawjadu dhimatay ama zawjadiia marka uu ninku dhintay inta soo hadhayna waa la xijaabayaa marka haddaba ay haweenaydu dhimato ee ninku uu meeshii joogo masaladoodu waa labiyo toban li'annao rubuc iyo sudus ayaa masaladii markaa ku wada jira oo makhraj rubuc oo afar ah iyo makhraju sudus oo lixa mutawaafiqaani binis weeye mid baa niskii dhaqada kala lagu dhufaa labiyo toban ayay noqonaysaa marka aad masaladii labiyo tobankaa ku dhisto aabba iyo hooyo sudusaan bay leeyo midballa buu leeyaho afara zawjkuna rubuc buu leeyahayoo saddexa waxa soo hadhay shan shantaasaa la doonayaa inankii iyo inantii in aslaas loogu qaybiyo inankale laba qori la siiyo inantana laba qori le'annahu inankuna waa laba madax inantuna waa hal madax hulud saxiixana ma yeelanayso masaladaasi dabeetana way ka jabtay baa la yidhaha xagga dhaxalka oo marka masaa'ilkiisa la samaynayo jabka waa laga ilaaliyaa waxay ka jabtay markaa inankii iyo inantiibay u qaybsami weyde shantii oo si saxiixa ugu qaybsami weyde cadad ru'ustooda oo saddexa inankoo laba madax laga soo qaadayo inantoo hal madax laga soo qaaday ayaa aslu masalihii oo labiyo tobana lagu dhufanayaa lix iyo soddon ayay masaladii gaadhaysaa qof waliba wixii uu tii hore ka qaatay ayuunbaa loogu dhufanayaa jusu sahmigan waxaan masalada lagu dhuftoo saddexda ah labada aabbo afar bay aabbiyo hooyada afar bay lahaayeenoo saddex baa lagu dhufanaya labiyo toban mid weliba lix buu leeyahay zawjku saddex buu tii hore ka qaatay saddex baa loogu dhufanaya waa sagaal shan iyo toban baa soo hadhaya inanku wuxuu qaadanayaa toban inantuna waxay qaadanaysaa shan bay qaadanaysaa waa marka ay zawjadu dhimato marka uu ninku dhinto ee ay zawjadii dhexlaysay meesha joogtana masaladoodu waa afar iyo labaatan le'annao humun iyo sudus baa ku wada jira humun iyo sudus oo makhraju sudusna waa lix makhraju humunna waa siddeed waa mutawaafiqaani binis mid baa niskii la qaadiya ka kale lagu dhufanaya saddex baad qaadiyo siddeed baad ku dhufan ama afar baad qaadiyo lix ku dhufan afar iyo labaatan bay ku noqonaysaa afar iyo labaatankii aabba iyo hooyo laba sudus bay yeelanaya midba afar siddeed zawjaduna waxay yeelanaysaa humun saddexa inta soo hadhay oo saddex iyo tobana uma qaybsamaan inankii iyo inantii aslaaduguma qaybsamayaan sidii aynu soo sheegnay saddex meelood yacni si isleegoo sad meel iyo laba-a uguma qaybsamaysa saxiixa way ka jabaysaa markanna waxaad ku dhufanaysaa madaxyadooda oo inankoo laba madax laga soo qaaday iyo inanto madax laga soo qaaday saddexdaasaad aslu masalihii oo afar iyo labaatana aad ku dhufanaysaa laba iyo toddobaatan bay gaadhaysaa halkaasay ka ansaxaysaa dabeed sidii tii hore waxaad leedahay qof waliba masaladii hore wuxuu ka qaatay ayuunbaa masaladan waxaad ku dhufatay oo jusu sahmi loo yaqaano oo saddexdana ayuunbaad ugu dhufanaysaa labada aabbiyo hooyadu sideed bay qaateen oo saddex baad ugu dhufanoo waa afar iyo labaatan mid waliba labiyo toban buu leeyihi zawjadu saddex bay qaadatay saddexunbaa saddex ugu dhufanoo waa sagaal sagaal iyo soddon baa soo hadhaya inanku lix iyo labaatan buu qaadanayaa inantuna saddex iyo toban ayay qaadanaysaa taasina waa taa haddaba waxay idhahdeen minman yumkinu ijtimaacu min asinfayn ayay yidhahdaan cidda ay suurtagal tahay inay kulmaan waxay yidhahdeen ma dhici karto mayd la dhaxlayo oo uu joogo ninkii qabay iyo naagtii uu qabay ninkii qabay iyo naagtii uu qabay ma dhici karto fuqahadu wax walba way qadaraan macnaa waa imaa inay haweeney dhimatay oo ninkeeda dhaxlayaa ima waa inuu ninkii dhintay oo ay haweenay isdhexlaysa laakiin mayd la leeyahay ninkii qabayna waa kan isla markaa halkanna islaadi taagan tahayoo le waa xaaskii uu qabay suurtagal maaha bayna waa suurtagal bay yidhahay wax walba fuqahadu way qadareen dee waxay yidhahdeen waxaa dhici kartaa mayd halkan yaalloo duuduuban ayaa nin carruur wata haddaan keeno wuxuuhi waa islaantaydii oo carruurtanna ayaday dhashay waa heblaayo waa carruurteedii weeye islaan kale halkan ay soo taagto waxay ti waa ninkaygii waa hebelo carruurtanna isaga iga dhalay waar bal eega baa la yidhi oo waaba labeebba kanna waa tanna waa qabay kanna waa qabayba yaani saasay suurtagal ku tahay bay yidhahdeenoo markaa dee waa loo qaybin bay yidhahdeen markaa laakiin waa wax markaa fardi oo ay qadareen oo hay yidhahdeen waa wax dhici kara un bay yidhahdeen moojisay ku dhaceen waman laa yasqudu kaaan dhacaynin ee min alwarahati dadkan dhaxlayaasha ah bixaalin xaalaba aan ku dhacaynin khamsatu waa shan azawjaani waa lagu saga azawju waazawja waalabawaani labadii aabbo alabu waalum aabbiyi hooyadii wa waladu sulbi iyo ilmihii dhabarkiisa ka soo go'ay dakaran kaana ow unsaa ama ha labaada ama ha dhadigaado waxaa sheekuu leeyahay waman laa yasqudu kaan dhacaynin ee min alwarahati dadka dhaxlayaasha ah ka mida bixaalin xaalaba aan ku dhacaynin khamsatun waa shan ee aan dhaxalka marnaba ka qadaynin taa macnaheedu waxa weeye wartu waa shantii aynu soo sheegnay ee marka ay shan iyo tobankii ninee wax dhexli jiray iyo tobankii dumar ahee wax dhexli jiray ciddii ay suurtagalkahayd inay kulmaan oo dee marna zawjada marna zawjiga markay kulmaan waa shantii wax dhexlayey tan macnaheeda sinaba ku dhici maayaana macnaheedu waxa weeye waxaan ku imanin waxaa la yidhaahdaa xajbulxirmaan bilashkhaas waxaan jirin cid isku gudbi karta oo dhaxalka ka qadin karta ayaan jirin taa macnaheedu waxa weeye waxaa jira waxa la yidhaha xajbi xajbi asalkiisa luqaan waa mancin sharci ahaanna waxaa la yidhahaa mancu man qaama bihi sababu lirhi min alirhi bilkuliyati ow min awfari xadayi baa la yidhahdaa waxa weeye in loo diido cid sababtii dhaxalku ay ku qumtay oo sababtii dhaxalka laga helay oo dee qaraabadii ama zawjiyadii oo kale ah oo dhaxalkii loo diido bilkuliyatiba waddo laga mariyo dhaxalkii oo dhan ama hadduu laba dheefood lahaa tii badnayd in markaa laga diro oo tu yar uu qaato kaas baa xajbi la yidhaahdaa haddaba marka laga wada manciyaya bilkuliyati ayaa waxaa la yidhaahdaa xajbu xirmaan waa xijaabid xirmaaninoo dhaxalkiiba laga qadinayo laba qaybood buu isna u qaybsamaa xajmun bilwasfi iyo xajmun bishaksi mar qofka waxa xijaabo sifaa lagu xijaabaa sifaa xijaabta sifaduna way inoo iman doontaayoo hadduu gaaloobo hadduu qaatil noqdo hadduu addoon noqdo sifadaasaa dhaxalkii ka qadinaysa oo waa xajmun bilwasfi midna waa xajmun bishaksi oo qof baa ka mancinaya saynu nidhi ayeeyadii waxaa ka mancinayaa dee hooyadii markaa haddaba tan macnaheedu waxa weeye xajbu lxirmaan bilashkhaas cid ishortaagi karta oo la odhan kara way ka xigtaayo way ka mancinaysaa ayaan jirin zawj iyo zawjo cid la odhan way ka xigtaa way ka mancinaysaa ma jirto abawaan aabbiyo hooyadii aabbihi dhalay iyo hooyadiisa cid ka xigtaa ma jirto oo iskaga gudbi kartaa ilmihii uu dhalay cid iskaga gudbi karta oo la odhan karta way ka xigtaa ma jirto xajbu lxirmaan bilashkhaas baan ku dhicin midna waa xajbu nuqsaanoo isagu waa lix nooc isaga kaa geli mayno waynu arki doonnaa oo had iyo goor dewaatalfurudda ayuu badan yahayo masale zawjkii oo nis qaadan lahaa haddii haweeneeda ilmo ay yeelato rubuc buu tegayaa haweenaydii oo rubuuc qaadan lahayd hadduu ninkii ilmo yeesho umun iyo sideed meelodu meyd bay tegaysaa xajbu nuqsaan baa la yidhaahdaa kaa markaa shantan xajbulxirmaan bilashkhaas baan ku dhicin waman laa yasqudu min alwarasati bixaalin khamsatun waa sharca zawjaani azawju wazawja kolba koodii markaa dhintayba ka kale walabawaani iyo labadii aabbo alabwalm waa baabutaqliya aabbiyo hooyadii wa waladu sulbi iyo ilmihii dhabarka waladu sulbi waxaa looga jeedaa ilmaha uu isagu inanka u dhalay iyo inanta u dhalay maxaa lagaga ixtiraasayaa kuwa awowga u ahaa waladu sulbi kaa lama yidhahdo isaga laakiin waladu sulbi haddii lagu yidhaahdo waa ka uu isagu dhalay ee dhabarkiisa ka soo gacay ama ha ahaato cidda la dhaxlaya haweeney ama nin ha ahaado waladu sulb xagga dhaxalka walad haddii lagu yidhaahdana lab iyo dhadigba wuu noqdaa saa daraaddeed buu kuhi dakaran kaana waladkaasi mid labaado ow unhaa ama ha dhadigaado waman laa yarifu bixaalin xaalanaba kaan ku dhexlayna sabcatun waa toddoba alcabdu addoonkii waalamatu iyo addoontii walow cabara biraqiiqi hadduu raqiiq iyo addoon ka cabiri lahaa lakaana awlaa saasaa wanaagsanaan lahayd waalmudabbaru addoonkii la dibdhigay wa ummulwaladu aweenadu muwaladadahayd waalmukaatabu iyo mukaatabkii wa ama aladii bacduhu xurunka barkii xor yahay idaa maata can maalin markuu ka dhinta malakahu bibacdihi lxuri uu ku mulkiyey welidu qariibuhu lxur ayaa dhaxlaya wa zawjatu waa dhaxlaysa wa muctiqu bacdihi barkiisa ka xoreeyey ayaa dhaxlaya waxau sheekhu leeyahay waman laa yarisu bixaalin xaaladnaba ka aan ku dhexlaynini sabcatu waa toddoba sinaba aan xaalan min alaxwaal aan dhaxal yeelanaynin waa maxay waxa weeye xajbulxirmaan bilawsaaf ayaa ku dhacay yinkii dhaxalka lagu waayi jiray mid ka midaa ku qumtay marka alcabdu iminka intanuu inoo tirinayo oo dhanay u soo horraysaa iminka waa wada addoon waa sifa uu addoonku leeyahayun marka alcabdu waa addoonkii waalamatu iyo addoontii cabdina waa kii laba amana waa addoontii dhadigid walow cabara biraqiiqi hadduu raqiiq odhan lahaa lakaana awlaa saasaa wanaagsanaan lahayd li'annahu raqiiq marka la yidhaahdo addoon iyo addoonba wuu shamlisanaya wuu koobsanaya laakiin cabdi haddii la yidhaha waa addoonkii labaan amaa markaa loo baahanaya kaasi waa mid waalmudabbaru mudabbarkii waa nooc ka mida addoommada oo sibown lahoo addoonka uu sayidkiisu ku yidhahdaa anta xurun bacda mowtii markaan inta xor baatay mudabbar baa la yidhaahdaa wa ummulwaladi ummuwaladana waxa weeye addoonta uu sayidku ilmaha ka dhalay taasna iyana axkaam gaaraba loo lamana iibiyo lamana hibeeyo marka uu dhintana ra'sumaal bay ka xorowdaa umuwaladaa laydhaha taana walmukaatabu midna waa mukaataba waa addoonka la yidhi sayidkiisa ku yihi intaasoo xoolaa haddaad keento xor baa tahay kaana waxaa la yidhaahdaa mukaatab waxoo dhammina waa isla addoonun markaa alcabdu unbaa inaga filaa inuu yidha ama alraqiiq inuu yidhaha bay inaga filaan lahayd intaasi markaa iyagu dhaxal ma leh oo ma dhaxlayaan li'annahu dee addoonku isagaa markaas xoola ah xoolo markaa dee xoolo ma dhaxlaan wa ama aladii bacduhu xurun ka barkii xor yahay mubacad baa la yidhahdaa addoonkaa mubacad masalan kalabadhna waa xor kalabadhna waa addoon idaa maata maruu ka dhinta can maalin xoolo malaka uu ku mulkiyey bibacdihi lxur barhkiisa xorta ah masalan badhna addoon baa lahaa badhna xor buu ahaa dabeedna maalinna wuxuu shaqayn jiray ninkan badh kale maalinna isagaa shaqaysan jiray maalintaa uu barhkiisa xortaa ku shaqaysanayay buu xoolo kasbaday xoolii buu ka dhintay warisahu waxaa dhaxlaya qariibuhu lxor kii qaraabadiisa ay xorta ahaa ayaa dhaxlaya wa sawjatuhu xaaskiisii baa dhaxlaysa wa muctiqu bacdihi dee barhkiisa kii xoreeyabaa haddii markaa loo waayo cid dhaxasha ayaa dhaxlaysa laakiin sayidkiisu waxba dhaxli maayo oo kan qaybta kalena isagu dhaxalkuma leh waalqaatilu midna waa qaatilkii iyo kii dilay laa yaridu qaatilku kama dhaxlayo biman qatalahu kuu dilay sawaun kaana qatlu haya madmuunan mid la magdhabi am laa ma ahaanina waalmurtadu midna waa murtad wa midlu murtad waxaa la mid ah azindiiqu baa la mida wahuwa man yukfi lkufra waa ka gaalnimada qarsan wa yudhiru lislaama islaamnimadana muujisanaya waxau sheekhu leeyahy waalqaatilu ka kale aan wax dhexlaynini waa dilaha shaaficiye waxay leeyihiin waa cidda meel uun dilka ka soo gashay meel ama hala la baashiro ama sabab ha u noqdo ama shardi haw yacni halay oo wuxuu la yimi ha noqdo mar hadduu meel uun raad ha dheeraada ama ha dhowaado hadduu dilkiisa ku yeesho qofka dhaxalkiisa leeyahay dhaxalkiisa ma mudanayo sawaun kaana qatlu madmuunan dilkiisaasi ha ahaada mid la magdhabi oo masalan dee camdi buu dilo oo qisaasa lagu magdhabayo ama gefba ha u dilo oo ha lagu magdhabayo diyo iyo kafaaro amlaa ma ahaanin yacni mid madmuuna oo masalan dee qisaas buu u dilay ama xad buu u dilay ama wuu soo weeraray oo markaasuu dilay markaana ogey madmuun maaha waxaasi midnaba dhexalkiisa yeelan maayo laysa lilqaatili shay-un nebigu sala allahu alay slm wuxuu uhi qofka qaatilkaa ee qofkan dilkiisa wax ku leh ee qofka dilkiisa wax ku yeeshay dhexalkiisa waxba kuma leh liannu qaacida fiqhiyaba waxay tahay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixidmaanihi qofku hadduu dedejisto shay isagoon xilligiisii gaadhin waxaa lagu cuquubeeyaa in la seejiyo shayga helidiisii ayaa la seejinayaa iminka dhaxalka waxayd inuu iska sugo xilligiis oo xilligiis waxay dee goortuu qofkani hor alla u dhinto ayuu dhaxalkiisu markaa bislaanayay mar hadduu sugi waayey oo uu dadejisu yidhi horaha ku dhaafo dhaxalkiisa aad yeelatid sharcan waxaa lagu cuquubaynayaa in dhaxalkaa la seejiyo le'annu haddaan sidaa la yeelin dee qof waliba wuxuu samaynaya qofku dhaxalkiisa leeyahay buu khaarijinaya si dhaxalkiisa u qaato hadduu hore u yar dhiban waayo dee waa la sunaynaya markaa dabeetana waa la khaarijinayaa waan waxba kama soo jeedaan aan isdhaafinna baa lagu dhib un baynagu hayaaye ama dee waa la yskaba damaaciyayaaba markaa saa daraaddeed ayaa loo diiday waalmurtaddu midna waa murtad waa kii ridoobay wa midlu waxaa la mid ah azindiiqu murtad waa qofkaa diinta ka baxay ee gaaloobay ee qowl ama ficil ama ictiqaad islaamnimadii ku jaray waynu arki doonaa waa kuwaa diinta caaya ama nebiga caaya ama malaa'igta caaya ama rususha caaya murtad weeye waa qof ridooba diinta ka baxay wa midlu waxaa la mid ah azindiiqu baa lamid zindiiq kaa gaalnimo calooleedda qaba wahuwa man yukfi lkufra waa mid gaalnimo qarsanaya wayudhiru lislaam islaamnimana muujisanaya waana munaafiqa ina almunaafiqiina fi darki اlaswadi min annaar la yidhi ama waa kaan wax diinuhu haysta aanu jirin na waa la yidhi kaasina wax dhaxalahoo uu leeyahay ma jiro murtadka weliba lamana dhaxlo isna wax ma dhaxlo maalkiisuna waxay noqdaan fay ayay noqdaan dadka muslimiinta oo dhan ka wada dhaxeeya dariskeenna qaybtiis hore halkaa inoogu joogo wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay dadkii aan xaalanaba aan ku dhexlaynin ama dadkii dhaxalka ku waaye ee kaga qaday sifo iyo wasfi ay yeesheen darteed wa ahlu lmilatayni labada diimood kuwii ahalka u ahaa ayaan iyaguna dhexlaynin oo falaa yaridu muslimun min kaafirin muslim gaal dhexli maayo walaa cagsuhu iyo kaa cagsigee wayarisu alkaafiru min alkaafir gaal laakiin gaal wuu dhaxlayaa wain ikhtalafat millatumaa habay iskhilaafto ka yahuudiyin wa nasraaniyin walaa yarisu xarbiyun min dibiyin ma dhaxlayo wacagsu waalmurtadu laa yarisu min murtadin ma dhaxlayo walaa min musliminna ma dhaxlayo walaa min kaafirin gaalna ma dhaxlayo waxaa kaloo sheekhu leeyahay wa ahlu millatayni laba diimood ehelkoodna isma dhaxlaan diinta islaamka iyo diinta gaalnimada macnaha gaalnimadii diin qurun baa laga soo qaado famaadaa bacda alxaqi ila adalaal haba tiroobaane haddana waxa laga soo qaadayo baatilkay ku midaysayiin oo midunbay ka dhigan yihiin mar haddii aan sidaa nidhi falaa yaridu muslimun min kaafirin muslim hadduu gaalay qaraabo yihiin dhinto dhaxli maayo walaa cagsuu sidaa cagsigiina gaal ma dhaxlayo muslimay qaraabo yihiin hadduu dhinto sida xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay ee uu nebigu yidhi muslim gaal ma dhaxlo gaalna muslim ma dhaxlo oo labada mar ee kale diinta isma dhaxlayaan wa yarisu alkaafiru min alkaafir gaalku gaal waa dhaxlaa li'annahu markaa diintooda ayaa midaysan wayn ikhtalafat millatuha milladoodii diintoodaba iskhilaafto ka yahuudiy wa nasraaniyi dee waa yahuudigiiyo nasraaniga oo kale majuusiga wasaniga way soo dhaxlayaa laakiin haddii ay markaa xaggan cahdiga iyo arrimaha ay markaa isku khilaafaan ayaanay isdhexlayno walaa yarisu kaafirun min dimiyin walaa yarisu xarbiyun min dimiyin gaalka xarbiga ah ee isaga xabaddu isugu keen jirtaa min dimiyin dimi ma dhaxlaya dimi waa kan markaa inala degan ee dhulkeenna lagu sugay ee isagu jisyada iyo gibirka bixiya ama ka mucaahadkii aan markaa muddada aan ku heshinay dagaalla-aanta ama ka mu'amanka ah amniga nabadgel la siiyo wacagsuo si cagsiya dimiguna xarbi ma dhaxlo muwaalaadkii baa dhexdooda go-ayo waalmurtadu murtad laa yarisu murtad ma dhaxla min murtadin murtad murtad ma dhaxlo oo isma dhaxlaan walaa min muslimin murtad muslim ma dhaxlo walaa min kaafirin gaal kalena dhaxli maayo cidlo ayuu isagu taagayey isaga lamana dhaxlo waxna ma dhaxlo wuxu udhi wa aqrabulcasabaati casabaad waxa ugu dhow wa fii bacdi nusakhi alcasabatu wa aqrabulcasabati waxa ugu dhow uriida bihaa casaba waxaa loola jeedaa man laysa lahu kaan u sugnaanin xaala tacsiibihi xilligaa u casabaynayo sahmun muqadarun sahmi iyo qori go-an aan u sugnayn oo min almujmaci kuwii lagu kulmay calaa tawriihim dhaxalsiintooda wa inama waa sabaqa bayaanu macadayntoodana waynoo soo hormartay wa inama actabara sahma wuxuu ictibaariyey sheekhu sahmi ama wainama ictubira sahmu waxaa loo ictibaariyey xaala tacsiibi liyadkhula alabu waaljaddu inay soo galaan fa inna likulli minhumaa mid kastoo labadooda ka ahaaday sahman muqadaran baa u sugnaaday fii hayri tacsiib fii hayri xaali tacsiib xaaladdaa wax casabaynayo hayrkeed sahmi muqadara ayuu leeyahay waxa wax lagu dhaxlaa waa laba qaybood ama waa saddex waa faral go-an oo kitaabka iyo sunnuhu ay gooyeen oo waynu arki doonnaa lix weeye fasalka dambe inoogu iman doontaa qaarna casabaa la yidhaahdaayo casabe macnaheedu waxa weeye haddii ay keliyoobaanna xoolahoo dhan way wada qaataan haddii aanay keliyoobine cid faral lihi la joogtana kaa faralka lihi markuu wixiisa qaato wixii soo hadhay bay qaataan haddii dadka faralka lihi ay wada dhammaystaan ay faralyaal ku dhammaystaanna way dhacaan casaba waa kuwaa isagaana sheekhu markaa inoo qeexi doona ayagu wax go-an ma leh laakiin waa baaqi sugayaasha hadday keliyoobaanna wixii wada qaadanaya hadday qof faral la joogaanna faralka markuu baxo alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin halkaa ayaa markaa ka soo baxaya marka faralka la siiya ciddii lahayd waxa soo hadhayna waa kuwa la siinayo ayaa casaba la yidhaahdaa haddaba wuxu uhi wa aqrabulcasabaati casabooyin waxa ugu dhow casabooyinkii nasabka wa fii bacdi nusakhi alcasabatu wa aqrabu lcasabati casabada iyo huwa qaraabadaa waxa ugu dhow wa uriida bihaa waxaa loola jeedaa marka alibnu uma ibnuhu halkaasay dee markaa khabarkii u noqonaya waaqrabu casabaati ama waaqrab alibnu saasuu hadalku wada socday marka wawriida biha casabana waxaa loola jeedaa man laysa lahu xaala tacsiibihi sahmun muqadar min almujtamaci calaa tawriisihim waa cidda aan lahayn xilligan uu casabaynayo sahmi iyo qori go-an waa ciddaan lahayn ee kuwa lagu kulmay dhexalsiintooda kuwa lagu kulmay dhexalsiintooda wuxuu ka saaraya dawularxaamtii tobankii aan soo sheegnay ama rag iyo dumarba yacnii kuwii aan soo sheegnay yacnii in la dhaxal siiyo waa ciddii markaa sahmi go-an aan lahayn weliba marka laga hadlayo caasimu binafsihi bay inta badan ay masalan markay kanoo kale ay ay ay qeexayaan waa caasimu binafsihioo waxa weeye waa ragga raggii lagu kulmay dhaxalsiintooda waxa weeye cidda aan lahayn sahmi go-an aan lahayn xilligan uu casabaynayo wa sabaqa bayaanuhum caddayntooduna way inoo soo hormartayoo walwaarisuuna min arijaali ilmujmaci calaa irtihim casharatun waa kuwa oo tobankaa haddaba wainama actabara sahma sahmiga wuxuu u ictibaariyay ama wainama actabira sahmu xaala tacsiib waxaa sahmiga loo ictibaariyo oo loo yidhi ka aan lahayn sahmi muqadara ma cidda man lahu laysa xaalata sahmun muqadar cidda aan lahayn xilligan uu casabaynayo sahmi muqadar waxaa loo yidhi liyadkhula alab waljad aabbiyo awowga inay soo galaan oo aabbaha iyo awowga ayaa marna waxay mar casabay ku dhaxlaan oo hadday dee keliyoobaan wixii way wada qaadan hadduu masalan ibni la joogo ama ibnulibni la joogo aabba ama awowgu sudus buu qaadanayaa lix meeloodoo meel inta kalena waxaa qaadanaya inankaasaa qaadanaya markaa go waxa leeya xilliganuu wax casabaynayun baanu sahmi go-an lahayn waa cidda markanuu casabaynayo aan sahmi go-an lahayn oo markaa uu masalan dee inanka la joogo oo kale ama markanuu dee masalan keliyoobo oo kale dee sahmi go-an ma lehe markaa wixiiba wada qaadanayaa marka aabbiya awowgeed haddiise la yidhaahdo man laysa lahu sahmun muqadaru min almujtamaci calaa tawriisihim haddii la yidhaahdo dee waxaa la odhanayaa aabbaha lafdiisu waa casabo haddana sahmi muqadara buu leeyahaye maxaa markaa u sheegi weydeen markaase waxay leeyahay waa cidda aan lahayn xilligay casabaynayso sahmi go-an aan lahayn si uu aabbiya casabadii u soo galo kollaybana yacnii tacriif kasta oo lagu keeno waa la ictiraadaa un waa kii lahaa tacriifuhu laa yakluu min naqdin fayenbaqii tacriifuhu bilcaddi waxaan filayaa cufburi inuu ahaa kii yidhi tacriif kasta inuu keenno waa la naqdinayaa midaan sallayna ugu qabsanayn baa jira aan tirinna uun kow iyo laba iyo hebel iyo hebel haddaana cidina ugu qabsan mayso laakiin haddaan isaa tacriif u sameeya tacriifkina waxaa la doonaya waxaa la yaray bixinayaan inay soo wada galaan wixii kalena uu ka celiyo haddaba casabadu waa wax iska sahlan sidaa loo qabtaa waa saddexoo caasibun binafsihi midna fahnaantiisan uu casaboobay waxay yidhaahdaan kullu man laa yadkhulu fii nisbati ila almeyiti unhaa waa mid kasta waa nin kasta kullu dakarin waa mid kastoo lab oo aanu nisbadanu meydka u nisbo sheeganaya aanu soo gelin dhadig aanu soo marin ayaa la yidhaahdaa wuxuu ka yimaadaa uun afar jiho ayuunbuu ka yimaadaa jihat albunuwa jihat alubuwa jihat aluquwa jihat alcumuuma xagga wiilasha alibnu iyo ibnu libni waa jihat albunuwa jihat alubuwa waa alab waaljad jihat alukhuwa jihada walaala waa alaaqu sheeg walaaqulab iyo wixii ka tafiirmayeen jihat alcumuuma waa adeerkii iyo ilmaadeerradii caasibun binafsihi wuxuu ka yimaadaa un afartaa jiho afarta jiho lafdeeda sidee loo kala horraysiiyaa haddii aad istidhaahdo waxa loo kala horraysiiyaa jiha lagu kala horraysiiyaa hadday kulmaan oo jihatulbunuwa jihatulubuwa way ka horraysaa oo dee aabbi waa ka faralka yar qaadanaya markay inan iyo kulmaan aabbo jihatuluquwa ku xigtaa haddii jihatulbunuwa ama jihatulubuwa ay cidi ka joogto ikhwa ma imanayaan jihatulikhwa ku xigtaa haddii jihatulikhwa ay cidi ka joogto jihatulcumuuma adeer iyo ilmaadeer ma yimaadaan saasay u kala horreeyaan marna hadday isku jiho noqdaan waxaa lagu kala rajaxaa qurbi iyo dhowaansho oo masalan hadduu joogo ibni u meydku dhalay iyo ibnulibni inanu inankiisu dhalay way isku jiho oo jihatulbunuw way ka wada yimaadeen waxaa lagu kala rajaxayaa markaana qurbigee dhowaantoo ibnigaa dhow oo ibnulibnigaa fogo kan ibniga unba dhaxalkii qaadanaya markay isku jiho noqdaan ee ay haddana isku derajo noqdaanay kala fogaan waayaanna quwatulqaraaba wax la yidhaahdo ayaa lagu kala rajaxaa oo waxa jooga walaal xagga hooya xagga aabbo iyo walaal xagga aabbaa jooga iminka waa isku jiho waa jihatulukhuwa waa isku derajo oo waa walaal iyo walaal laakiin maxaa lagu kala rajaxayaa waxa la yidhahdo quwatulqaraaba oo dee kana aabbiyo hooyuu la wadaaga kana aabbo un keliya markaa kaa labada lugood ku taagan ayaa geeska gelinaya kaa lugta qura un ku taaganoo meesha ka saaraya markaa fabiljihati taqdiimu uma biqurbihi wa bacdahuma ataqdiima bilquwati ijcalaa waa kii markaa jucburisaa markaa ku nadminayay kaasi waxa weeyaan waa caasimun binafsihi caasimun bikayrihi ayaa ku yimi isaguna wuu fudud yahay caasimun bikayrihi haddaad doonayso waxaa la yidhaahdaa oo yidhahdaan kullu man kaana nasiibuha nisu cinda alinfiraad wa huluthaani cinda atacadud tasbaxu casabatan biakhiiha waxaa la yidhaha haweenay kasta oo markay keligee tahay kala badh xoolaa qaadataa marka ay laba noqdaanna hulutaan qaadataa marka ay walaalkeed la kulanto casaba bikayrihi bay noqotaa oo waa kuwee waa bintu sulbi iyo bintu libni iyo ukhtu shaqiiqa iyo ukhtu liab waa afartaasba inanta uu meydku dhalay inanta inankiisu dhalo awowga u yahay walaasha ay xaggooya xagga aabbaa ka walaal yihiin walaasha ay xagga aabbown ka walaal yihiin markay mid mid yihiin midba kala badh bay qaadataa markay laba noqdaanna hulutaan bay qaataan haddii walaalkood la joogo caasimun bikayrihi bay noqdaan kaana waxa la yidhaha caasimun bikayrihi waxaa kugu timi casabatun maca alkhayl casabatun maca alkhayl kuwaasina way fudud yihiin waa walaalo ay meydka walaala yihiin inama iyo hablo midka yacni meydka hablo ay walaala yihiin ama xagga aabbuna ka walaada ama xagga way xagga aabba ka walaalahdaan oo la jooga hablow meydku dhalay hablahanu meydku dhalay markay sulusaanka qaataan hablahan kalena casabay noqonayaan alakhawaatu maca albanaati casaba waa la yidhahdaa hablaha ay meydka walaalayiinoo hablo uu dhalay la jooga casaba ayay iyaguna noqdaan marka casabadu waa saddexdaas caasibun binafsihi caasibun bikayrihi iyo caasibun maca alkhayr ka soo gudub uma cadda lmusanifu musanifku wuxuu tiriyey alaqrabiyata dhowaandiibu fii qowlihi ku tiriyey wa aqrabu alcasabaati diibna soo yidhi aqrabiyadiibuu fii qowlihi ku tiriyey alibnu waa inanku meyd ku dhalay uma ibnu inankiisii uma alabu aabbihii uma abuuhu aabbihii uma alakhu lilab walaalkii xagga aabbo walumya xagga hooyo uma alakhu lilab walaalkii xagga aabbo uma ibnulakhi lilab walaalkii xagga aabbo walumya xagga hooyo bayna ku dhalay uma ibnulakhi lilab wahaa wa qowluhu uu yidhi uma alcamu calaa hada tartiibi haddana adeerayoo ku soconaya sidaas uma ibnuhu ay fa yuqadamu alcamu lilaabaweyni baa la hormarinaya uma lilabi kii xagga aabbaa lagu xigsinaya uma banuuhum wiilashoodii baa lagu xigsinaya kadalik saasoo kale uma yuqadamu camu alabi baa la horaysinaya min alabaweyni uma min alabi kii xagga aabbo uma banuuhum kadalika wiilashoodii uma yuqadamu camu ljaddi min alabaweyni ayaa la hormarin uma min alabi wahaakada saasay u socon wuxuu yidhi uma cadda almusanifu alaqrabiyata fii qowli alibnu waa inayku meydku dhalay dee waa waa kii ugu horreeyey casabada uma ibnu inankiisii inankaasi inankuu sii dhalay inanka inankiisi inankiisii mar hadduu inannimo usoo tirsanayo waa jihatulburuwadaynu sheegnay ugu horreynaysay uma alabu waa aabbihii uma abuuhu waa aabbaha aabbihii waa jihatulubuwadii aynu sheegnay oo way ku xigtaa kaana maxaa ku soo cegiya uma alakhu lilabi waalum walaalkii xagga hooye xagga aabbo uma alakhu lilab haddana walaalkii meydka ay xagga aabboon ka wala lahaayeen uma ibnulakhi lilabi walum walaalkii xagga hooye xagga aabba ay ka wala inanku dhalay ee uu adeerka wahaye walaalkii ay iskooye aabbada ahayn u dhalay uma ibnulakhi lilab haddana walaalkii xagga aabboona meydka ka wala lahay inanku dhalo adeerka u ahaa halkaasina waa jihatulukhuwa oo waa tii ku soo xigtay wa qowluhu odhaadiisuu yidhi uma alcamu calaa tartiib kadibna waxaa ku soo xigay adeerkii oo saa isla loo kala tartiibinayo uma ibnu adeerka inankiisii oo yidhi adeerkii baa ku soo xigaya wuxuu jeeda ay fa yuqadamu waxaa la hormarinaya alcamu lilaboweyn haddii ciduu dhalay iyo cidda shaytoona aanay jirin walaalana aanu lahayn waxa meesha imanaya adeerkii adeerka markaa waxaa soconaya soo imanaya kii ay meydka aabbihii ay iskooye aabbo ahaayeen uma lilabi kii ay meydka aabbihii isku aabbown ahaayeen uma banuuhum kadaalik ka ay xaggooyo xagga aabbayaashoodu wadaagayeen inamadoodii haddana kii ay xagga aabbowna aabayaashoodu wadaagayeen inamadoodii uma yuqad waxana camulab min alabaweyn haddana aabbaha adeerkii xaggooyo xagga aabbo uma min alab aabbaha adeerkii xagga aabbo uma banuuhum haddana wiilashoodii kadalik saasoo kale uma yuqadamu waxaa looa camuljad awowga adeerkii oo min alabaweyne labada aabba xaggooda yacnii adeerka uga ahaa uma min alabi ha wahaakada saasay u soconaysaa waa haddii dee dadka aabbaha adeerkii iyo awowga adeerkii haddii la helo weeye faidaa cudimat alcasabaatu casabaadka marka la waayo ama fain cudimat alcasabaatu haddii la waayo min annasab walmayituna catiiqun meydkuna mid la xoreeye uu yahay falmowla almuctiqu kan mowlaha uu xoreeye ayaa yerisu bilcusuubati ku dhaxlaya dakaran kaana almuctiqu haya ow unhaa midhadiga haya fain lam yuujad lilmayiti casabatun binnasabi walaa casabatun bilwalaaya haddaan la helin famaaluhu libeyti lmaali maalkiisa waxa yeelanaya baytulmaalka wuxuu sheekhu uhi raxima ullahu tacala faidaa cudimat alcasabaatu marka la waayo casabaadka nasabka marka la waayo xagga nasabka casabaadka qaraabada marka la waayo walmayitu catiiqu meydkana mid beri la xoreeye unaha walxaalalmayituna catiiqu mid la xoreeye uu yahay falmowla almuctiq kii xoreeyey baa dhaxlaya alwalaau luxmatu ka luxmati nasab ayaa yaridu bilcusuubati casabaadnimo ku dhaxlaya dakaran kaana almuctiqu aw unhaa ama ha labaado ama ha dhadigaado dumarka caasibun binafsihi keliya waxa noqda un muctiqada caasibun binafsihi waa wada rag caasibun bikayrihina waa dumar bay ahaayeen caasimun maca alkayrna dumar bay ahaayeen laakiin caasimun binafsihi dumarka waxaa ku jira keliya muctiqada walaysa fi nisaa'i turan casaba ila alatii manat bicitqi raqaba waa halkuu raxmiyadu lahaa dumarka dhammaan casaba kuma jirto macnaha caasimun binafsihi kuma jirto ilaa haweenaydaa qoorta xoraynteeda galladaystay mooyaane fain lam yuujad ilmeyiti casabatu binasab casaba xagga nasabkaa marka la waayo walaa casabatu bilwalaa cid wale ku casabaysa marka la waayana famaaluhu libaytilmaal maalkiisa waxa yeelanayaa baytulmaalka muslimiinta mar hadduu nadaamsan yahay oo markaa dee maslaxaddii muslimiinta la ilaalinayo oo si ahayd loogu qaybinayo oo aan lagu qayinaynoon la boolaynin baytulmaalka muslimiinta ayaa markaa la geynayaa faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya waya fii ma taqadama wa fii ma saya'tii fii cadadi alfuruudi wa bayaanihi wa bayaani asxaabi wamaa yatacallaqu bidalik waxaanu kaga hadlayaa furuuddii iyo caddaynteeda iyo cidda lahayd iyo wixii la xidhiidhayey waataynu nihi casabo iyo asxaabu ulfuruud iyo dawlarxaam dawlarxaam markaa inooga hadli maayo laakiin casabadiina waynu soo maray halkana waa kuwii faralka lahaa wuxuu uhi sheekhu waalfuruudu almuqadaratu faralyaalka la qadaray wa fii bacdi nusaqi waalfuruudu almadkuuratu faralyaalka lagu sheegay fii kitaab illaahi tacaala sittatun waa lix laa yusaadu calayhaa lama kordhiyo walaa yunqasu minhaa lamana nuqsamiyo ilaa licaaridin wax soo diriimayna kal cawli waaba sida cawlkii e waa lixdaa wuxuu uhi sheekhu waalfuruudu almuqadara mar hadday alfuruud almuqadara meesha ay wada taallo furuudda waxaa laga wadaa nasiibiyadii waalfuruudu nasiibiyadii almuqadaratu ee la qadaray sharcigu jaangooyey wa fii bacdi nusaqi waalfuruud faralyaalkii iyo qadaradii almadkuuratu ee lagu sheegay fii kitaabillahi tacaala sittatun waa lix faralyaalka ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ama faralyaalka iyo nasiibyada ilaahay uu ku jaangooyey kitaabkiisa waa sittatun waa lix isaga inoo sheegi doonaa oo lixdu waa nisyo kala badh oo laba midkooda rubuc oo afar midkooda humun oo siddeed midkooda huluhaan oo saddex labadooda hulud oo saddex halkooda sudus oo lix midkooda waa lixdaa laa yusaadu calayhaa lama kordhiyo laa yusaadu calayhaa lama koriyo walaa yunqasu minhaa lamana nusaamiyo ilaa licaaridin shay caaridahoo soo diriyo oo yimi ayuunbaa markaa lagu siyaadiya ama lagu nuqsaamiyaa kal cawli wabase cawlka oo kale lixdaa waxaa lagu siyaadiyaa raddi haddii masalan dee qof uun la helo dadkii dhaxalka lahaa qofkaasi markuu intiisa qaato cid kale la waayo raddi wax la yidhaha baa la samaynayaayo isagaa loogu daraya loogu celinaya raddi baa la yidhaha markaa waa la kordhiyey cawlkuna waxa weeye marka ay masaladii faralyaalkii ay lahaayeen ay si ugu qaybsami waydo saxa iyadana waa la nuqsaamiyaa oo nasiibyadii ayaa la nuqsaamiyaa oo masalan tusaale ahaan cawlku xilligii nabiga sala alla alay slam muu dhicin xilligii abuubakarna muu dhicin laakiin xilligii cumar binkhadaab buu dhacay haweenay baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo laba hablood oo xagga hooyo xaggaa bay ka walaala yihiin ninku maanta mar haddaanay haweeneeda ubad ka tegin kala badh buu doonayaa labadan habloodna waxay doonayaan suluhaan oo saddex meeloodoo laba ah marka ay sidaa tahay ee masaladii lix lagu dhiso haddaad ninkii aad ku horraysay cumar baa dabeetana wuxuu yidhi ninka hadduu ku horraysiiyo saddex buu qaadanayaa hablihii afar bay doonayaanoo saddex ba u soo hadhay haddii hablaha lagu horraysiiyana afar bay qaadanayaanoo ninkii laba u soo hadhayaa masaladiina meelaan halkaa in lagama dhisi karo dabeetana wuxuu hi ayabaan ku bilaaba haddaan ninka ku bila mid waliba isii buu yidhi haddaan ninka ku bilaabo hablii bay ka dhidhmaysaa haddaan hablii ku bilaabo ninkii bay ka dhidhmaysaa waar seen idhaahdaa buui dee saxaabadii buu la tashaday dabeetana zayd ibnu haabit baa wuxuu ishaaray cawl wax la yidhaahdo masalada wuxuu hi halkaad lix kaga dhisay toddoba kaga dhis buuhi toddoba intaad ku dhiso ninkana saddex sii hablaana afar sii hadda mid walba nuqsaan baa galay markaa mid walba wuxuu qaadan lahaa nuqsaan baa ku jirta cawlku waa masalada noocaasoo kale ah masaa'ilka inta cawlanta iyo intaan cawlmin ayana wax la yaqaano oo ayaguna la tiriyo usuusha inta cawlantiyo intaan cawlminna ayaduna wax la tiriyo oo la yaqaano weeye markaa wuxu uhi sheekhu walfuruudu lmuqadaratu faralinasiibyada lagu jaangooyey wa fii bacdi nusaqi walfuruudu lmadkuura faralyaalka lagu sheegay fii kitaab illaahi tacaala sittatun waa lix laa yuzaadu calayhaa lixdaa lama koriyo walaa yunqasu minhaa lamana nuqsaamiyo ilaa licaaridin wax soo dariimayna kalcawli wa sittatu hiya haddaba lixdu waxa weeye annisfu waa kala badh warubucu afar meeloodoo meel wahumunu siddeed meeloodoo meel wahuluhaani saddex meeloodoo laba wahuludu saddex meeloodoo hal wasudusu lix meeloodoo hal waqad yucabbiru alfardiyuuna ninkan fardiyiinta ee dhaxalyahannadu aqoonyahanka dhaxalku inay ka cabbiraan baa la arkay can daalika lixdaa iyagoo sheegaya bicibaaratin mukhtasara cibaaro la gaabiyey wahiya alrubucu wahuludu wa dicfu kullin wa nisfu kullin inay yidhaahdaan baa la arkaa wuxuu yidhi waxaa la arkaa waqad yucabbiru alfardiyuuna nimanka dhaxalyahanadu inay ka cabiraan baa la arkaa can daalika kaa bicibaaratin mukhtasara cibaaro la gaabiyey wahiya halkuu ka odhan lahaa annisu warubucu waumunu wauluhaani waulu wasudus ayuunbay ka soo gaabsanayaana waxay leeyihiin alrubucu waulu wa dicfu kullin wa nisfu kullin mid kasta labalaab marna labalaab marna kala badh bal waxaad soo qabataa rubuc rubuc sow afar meeloodoo meel maaha markaad labanlaabto dicfu kullin maxay kuu noqotay nis marka aad rubucii kala badhana dee kana wuu kala barhmaya kana wuu kala barhmaya kana wuu kala barhmaya ulun bay ku noqonaysaa wauludu ulu wuxuu ahaa saddex meeloodow meel sow maaha dicfu markaad laban laabto muxuu kuu noqday uluhaan nisfu markaad tidhaahdeed kala badhana dee kani wuu kala barhmay kana wuu kala barhmay kana wuu kala barhmay sudus baa markaana kaaga soo baxaya waana tilmaami doonaa waa saddex dariiqo wax badanna kuma sii hoos jiraan dariiqatu taraqi dariiqatu tadalli dariiqatu tawasud waa saddexdaa tawshiixaa si fiican u dhigaya baajuuriguna waxbuu ka soo qaadanaya insha allahu tacaala waxaynu ku qaadan doonaa derisgeenna deriskan xiga wallahu aclam